Dhalinyaradan oo ka mid ah bahda kubadda cagta magaalada Beledweyne isla markaana dhawaan magaalada Beledweyne ka daahfuray tartan kubadda cagta ah ayaa jaamacadaha magaalada iyo shirkadaha ka codsaday inay taabageliyaan si dhalinyarada ay ugu sii dhiiradaan ka qaybgalka tartanka oo kaalin ka qaadanaya isdhexgalka bulshada. Tartanka dhalinyarada ay wadaan ayaa waxaa ka qaybgalay toban kooxood oo matalaya dhalinyarada xaafadaha magaalada Beledweyne. Saadax Cusmaan Axmed oo ka mid ah dhalinyarada soo qabanqaabiyay tartanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay baahida ay u qabaan in laga caawiyo sidii ay tartanka u sii wadi lahaayeen.
Wallaahi horta baahi waa jirtaa. Een maanta ninkii referee qabanaayo xitaa markii jirooni la qabanaayo degmada waxaa jira dad u diiwaan gashan dhaqaalo lagu siiyo ciyaartina si wanaag badan ama qurux ku dhehantaa kusoo dhamay. Markii barnaamij isxilqaan u istaagtay een qofkii referee noqon lahaa ama albitar u noqon lahay waa inaad dhib badan usoo martaa waayo waa qofkii waxaa ku qancinaysaa inuu si mutadawacnimada dadkii wax ugu qabto wayna adkaa kartaa marka wax u baahnaa lahayn ugu yaraan xitaa banuuniyaasha ku ciyaarayn in dad naga taabageliya aan helno nalagu taageero barnaamijka si uu si qurux badan noogu dhammaado waayo ramadaanaa soo socdo baahi badanna waa jiraan banuuniyadaas garoonka oo shabaq fiicanna loo keeno in tiimamkaas maalinkaas dheelayo xitaa dad agab u iibiya ama aan kaa qabtiro aan helno aada ugu qanacsanaan lahayn hadii la helayo in waxaa ka codsanaynaa mid heer federaal iyo heer state in ay soo fiiriyaan sboortiska gobolka haddii la awoodo in garoonkii oo uu lahay gobolka khaasatan degmada in la casriyeeyo la dayactiro roog macmala naloo saaro tartanamo naloo qabto degmada intay ka kooban tahay xaafadeeda xitaa gobolka degmooyinka uu ka kooban yahay waxaa arki lahayn dad badan oo baahiyaha baahida ay ugu qabaan sboortiska heerka ay rabaan inay ka gaaraan halka tartankaas lagu qabtay ay kusoo bandhigi lahaayeen tartanka ayaa door muhiima ka qaadanaya isdhexgalka bulshada gaar ahaana dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.